Dadka ka barakacaya fatahaada webiga Shabeelle ayaa badankood waxay degayaan duleedka magaalada. Qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha beledweyne ayaa warfidyaanka u sheegay in weli dadku ay barakacayaan maadaama biyaha webiga ay gaarayaan xaafado hor leh.
xaafadda buulxaabley waxay ka soo galeen ku-aadka ilaa iyo caliluumbe ilaa iyo buundada ku keen dhinacaana waxay ku soo dhow yihiin masaajidka buulxaabley ay hadda xoogaa u jaraan kusoo dhow yihiin guryihi reer sonkal ay taagan yihiin godkii oo macsarada waa laga shaqeeyey oo tubaakada waa laga shaqeeyey haddana waa soo baxeen haddana dhinacan waxay ku dhow yihiin adiga agagaarka jaabuur waa ka sokeen intana waxay gal rabaan baqaarada caawitaanka anaga caabadeenna aadaaba looga qaxaybo in yaraaba kafiyoobo buulo baley iyo masaajidka buulxaabley inta udhexaysa keliyaa kafiyo caawitaakadii weyneed waa la wada qaxay waxaa ka mid dhagax jibis waxaa ka mid shaamacaan waxaa ka mid iftin meelo badanaa laga qaxa adiga xaafadda xaawataanka wax ku haray malaba intaas yaraa ka hartay biyahan waayahan si loolahay naqaa jiro waa kasii tira bateen naqii hadda saakay meeshii ay joogeen iyo meeshii hadda galeen wax isla xitaa maahan saakii annagaa tagnay ilaa iyo hilikaliila hoodley wax yaraa socday haddana gebi ahaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafadaha dhanbo marka biyahan lama dhaliilsan karo hadda maadaama xaafadaha ay soo simeen laamigina waa goyi karaan magacaygu ah maxamed xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xaafadda xawataako biyahaas aameyntooda idinka sheekeeyo dhagax jibis ilaa laab dheer ilaa iyo xintooy shaamicaan dhulkaas dhan waa laga wala qaxay alxamdulilah waa qadar ilaahay marka ilaa kulanta waa laga wala qaxay koley kama warqaba aagga iyo raadeel iyo dhulkaasna kolley waa un laga soo fatahaadda way saamaysay fatahaaddaana oo ah si keliisa ku imaatay ayagoo ah biyaha zaa'id u socdo oo qulqulayo biyaha zaa'id u socdeen xawaariyoodu waa badan yihiin koley anaga xalay webiga waa joognay waa un celis ma lahan dadka degan xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ayaa markan ka badbaaday inay ka barakacaan xaafadooda kadib markii dadka xaafadda degan iyo ururka dhallinyarada isxilqaan oo iskaashanaya ay iska xireen meelihii ay biyaha ka soo bixi jireen sida uu v o a u sheegay axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada isxilqaan waxaa ilaahay mahaddiisa inaan aan meelo badan aan biyo xireen ka samaynay biyaha kasoo butaaceen sida beerta nuur macalin ceelka filtare beerta cali saalax oo afar meel ah oo buulo yaquub meel ah taxyaro agtiisa ah ilaahay ugu mahadsan yahay dadka shacabkana waan u mahad celinayaa deegaanka xaafadaha degan horta kowda horeeto annaga dadka wayna la yaabayeen kow markaa wax qabanaysa dadka way kula yaabayeen dadka wayna la yaabayeen markii biyihii arkeen in la xiri karo oo dadka marka dambeeta waxayba gaareenba dadka xaafadaha deganaa in ayaga jawaananka noo keenaan oo jawaanankii ayagoo weliba raashinkooda ugu jiraan xitaa ay ka gedisaan baaldiyaal ama sakeelle ay ku gedistaan si jawaankaas biyaha micnaha loogu xiro magaalada afarteeda gees oo kale biyaha kasoo baxeen intaan xaafadda buundaweyn kaen alxamdulilah ilaahayna waa nagu guuleeyay dadka degan xaafadda buundaweyn ayaa u mahad celiyey dhallinyarada biyaha ka xirtay waxaanay ugu baaqeen xaafadaha kale ee magaalada inay ka shaqeeyaan sidii ay biyaha isaga xiri lahaayeen inta ka qayb qaadatay biyahaas inay la dagaalamaan ilaa wax la dagaalami kara ay xiraan oo gurmadka sameeyey anigoo ka mid ah dadka degan xaafadda buundaweyn waxaa mahadle sanadkan ilaahay mar labaad waxaa mahadle ururka isxilqaan oo gurmud weyn ka galay in biyahaasi ay xiraan ay jawaano keenaan ay ciid keenaan oo habeen iyo maalin ay taagnaadaan ay alxamdulilah xaafadaha balweyne badankooda waa laga barakacay maanta annaga buunduweyn haddaan nahay wax barakacay ma leh nabad alxamdulilah ilaa mahadle mar labaadna waxaa mahadle ururka isxilqaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne